dhaqdhaqaaqa dadka ayaa gudaha isaga xarooday waxaana laga baqas ku dhacaan dowladda etoobiya iyo dowladda kenya dowladda etoobiya ayaa maanta diyaaro usoo degaysay eleborka uga soo degaysa ayaa waxaa xiray ciidamada kenyaatiga oo baabuur ku xiray raanweygi oo baabuur dhigay meelay kasoo degtay weysay say u wareegsanaysa waa iska laabatay kadibna maxay toon ciidankii oo meesha jooga oo kenyaatigii oo dhinaca jaamacadda shabeelle ee xaggeeda jiray aa maxay toon aa soo baxay adiga un waxay tahay kenya iyo etoobiya waxaa laisugu jiraa dhifiis camal ciidamo badanaa lagu arkaa agaarkaasoo dhan waa buuxdaa